dhismo isbeddelka guud ee degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose iyo muddo dareertay iyo weliba hadda mara haytee meelo gebagebe taasoo muhiimad gaareen leh bulshada degmada iyo deegaanada hooskoyow qaybo shal duwan bulshada degmada iyo weliba siyeedii handhawayna hirgelinta isbeddelka guud ee degmada maadaama horeynan ku jarna degmada xarun caafimaad oo si guntland ka wada shaqeeyo bulshada dadkana daryeel caafimaad iyo markaasiytii an ka baxa jireen degmooyinka qaar iyo weliba caasimada dalka ee muqdisho ana ku mid ee bulshada degmada walaweyn weyba ku hadaleena sida markaasan aragayaan dhismo isbeddelka guud ee degmada iyo muhiimaduusa an leeyey
maybaan aragaye horta walfaylan aragee laakiin haddii liiska tallado oo wal liiska darsado halkoo la nagado oo muwaafuq la nagado dhisime haddii muwaafuq an naganin mi dhisimao mayka dhisime isbitaalkaas heer degmada walaweyn iniskooyaan oo mana insheeg ade mil fadheedaan see niinfayla isbitaalkan oo guud oo degmada walaweyn oo manaa insheegada hadda dhismadiis oo miiliinka wanaagsanay maraayo isbitaalkan inkaneen ma inka kahaanow halka doolar lamada doolar tobanka doolar ini unu dhiibna waaye marka dadka dhisooyan guddiyaalkiina iina manaa laku dambooyo isbitaalkan dhisime maasha allah aadaan soo dhoweeyaane haddii unu ino bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan bulshada walaweyn soo dhowaayaana isbitaalkan aadaan ka faraxsanna in meelaan lagu dhiso waxawaaye baahi oo zaa'ida lin qabiye bulshada khaasatan reer walaweyn baahi zaa'idaan qabaan isbitaal haddii xaalada oo emergency oo deg deg dhiyaan qaarsho may dhiyaasanaa degmada linka xaliga korna ee xamar qofka lilirooro oo meelaasna naqskubato oo qarashaad badan oo qofka qaadada korna dhanka gaariga iyo ilaa iyo dhanka isbitaalkuba marka walwalba haddii oo degmada lkasuubiyo insha allah wal badan hagaagay haddii ilaahay dho sax waay haa wax badanoo ku bedelo doonye macnaha waxyaabihii oo haddii qalabkii lasoo dhammaystiro daawoonkii la sheeno dhakhaatiir khibrad layaan degmada roogan qaarshoon haddii meel kale xataa lagu sheeno wax badan hagaagay haddii ilaahay yacni waa ku mahadsantihiin yacni maxaa la dhahaa sida oo habboon aa igu sharafteen inaan ka qayb galo midda labaad waxaa u arkaa dhismaha degmada isbitaalka laga dhisaayo inuu yahay oo maxaa la dhahaa dhismo maanta u baahan tahay bulshada waana isbitaal yacni bulshada u baahneed aana dhihi karo wakhti munaasab ah oo bulshada yacni in ay isbitaalkaas ay hesho la sameeyey waxaan rajaynaya in dhismihiisa la dardargeliyo sida bulshada uu faa'iidaysato wakhti yacni sida wakhti wakhti uu habboon yacni maan u dhow wallaahi horta baahida caafimaadka degmada way jirtaa wayna badan tahay baahiyaha degmada caafimaadka dib waa la tirinaa lama la soo koobi karo waxaan rajaynaa yacni maxaa la dhahaa inuu isbitaalkaas uu dabooli doono baahiyaal badan oo dhanka caafimaadka ah isbitaalka guud ee degmadu runtii waa fikrad wanaagsan aadaan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay dadka degmadu walaweyn magaalada in isbitaal loo dhiso oo aragtay aday horumar inay taabato waa wax aad u muhiimsan inta badan sidii waagi hore dhici jirtay dadku markay xanuunsadaan ama qof ay xaalad gaara ku soo boodo waxaa dhici jirtay in xamar loola ordo oo waa fursad aad u wanaagsan runtii marka waa soo dhoweynayna runtii reer walawe isbitaalkan baahi weyn bay u qabaan oo isbitaal oo runtii aad u casri oo aragday baahi bulshada baahiyaha badan ka daboolay ma jiro isbitaaladan waa yaryar laakiin waxay u baahan yihiin dadka isbitaal weyn bulshada wax badan buu ka daboolaya oo dhan kasta oo aragtay adiga maadaama bulshadan ay yihiin kuwa dan yar ah jirto qof xabadi ku dhacdo ha noqoto qof yacni dhaawac marka waxyaabo badan oo maanta dhiigbax hadduu jiro marka waxyaabo badan oo maanta magaaladan aan laga samaynayn oo muqdisho loola cararaay baahidahas aa ka mid ah oo isbitaalka ka shaqa biloobo aadaan ugu faraxsanahay dad lafdawrkiisana waa dhallinyaro dhallinyaradii caafimaad qabtaan xoogooda waxraysaa dhammaan bulshaweynta reer walaweyn meel walbo aad dunida daafacda aad ka joogtaan
hirgelinta isbitaalka guud ee degmada walaweyn iyo weliba daboolo doontee baahiyo fara badan oo langabi adeegyada caafimaadka ee degmadaas